halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo boggeena v o a somaali com waa axad bisha nofembarna waa ko iyo labaatan sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aanu ku soo qaadanayno gabdho dhallinyaro ah oo gaalkacyo ku soo bandhigay dhaqankii iyo hiddaha soomaalida
khaasatan ee agabkii ahaa ee hidiya dhaqanka kulli gaalkacyo yaaleen oo ka helnay waxa weyaan aan samaynaynay iyo ficlaadka annaga ku daraynay oo ah waxyaabii dhaqankii hore ahaa mid kalea ku xigay oo ah quraacaan samaynay oo bannaanka iyadana magaalada ah taana waxaa ku muujinayna maahan quraacda aan samaysanay waxay ahayd beeraha deegaan ku leeyihiin in aan muujino
ciyaarihii iyo kaalmihii suugaanta ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay allah u naxariistay wariye cabdicasiis maxamuud guuleed oo ahaa agaasimihii reediyo muqdisho oo xalay lagu dilay qarax ka dhacay magaalada salaada janaasada ayaa lagula dukaday masaajidka shuhada ee madaxtooyada waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin iyo wariyayaal kala duwan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka mid ahaa iyo mas-uuliyiin sarsare dowladda ka tirsan dadkii ka qayb gala aaskaasi marxuum cabdicasiis afrika ayaa lagu aasay qabuuraha cisbitaalka ciidanka xooga dalka ee magaalada muqdisho sida wakaaladda wararka ee routers uu u sheegay fadalax baarman naasir oo ah madaxa xisbiga ummadda ee dalka suudaan milatariga suudaan ayaa qorsheynaya inay dib ugu soo celiyaan xilka ra-iisul wasaarihii xilka laga tuuray cabdalla xamdoog kadib heshiis laga gaaray xaaladda dalkaasi xamdoog ayaa xabsi guri la geliyey markii milatarigu ay la wareegeen talada shan iyo labaatankii bishii oktoobar taasoo meesha ka saartay isbeddelkii dhinaca dimuquraadiyadda ee lagu heshiiyey kadib ridistii xukunkii dheeraa ee cumar xasan al bashiir sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobanka naasir ayaa sheegay in xamdoog uu soo dhisi doono golo wasiiro oo madax bannaan islamarkaana uu heshiis ay la gaareen milatariga iyo xisbiyada siyaasadda u dhigaya in dhammaanba maxaabiista siyaasadeed laga sii dayn doono xabsiyada lagu hayo dibadbaxyo rabshada wate ayaa suudaan ka dhacaya toddobaadyadii ugu dambeeyey kuwaasoo lagu dalbanayay in xukunka dib loogu soo celiyo xukuumaddii rayidka ahayd ee hogaaminaya ra-iisul wasaare xamdoog ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyay toddobaadkii hore in ay dileen ilaa iyo shan iyo toban qof oo dibadbaxayaal ah hase yeeshee hogaamiyaha milatariga jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa dafiray in ay dileen dad shacab ah halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya waryaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maanta oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o e da laanteeda afka soomaaliga toddobaadkan gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa hadduu eebba idma qaar ka mida dhallinyarada magaalada gaalkacyo ayaa bilaabay kulamo ay ku soo bandhigayaan hiddihii iyo dhaqankii hore ee soomaalida waxaana gabdho dhallinyaro ah oo ku nool magaalada gaalkacyo oo ku midoobay urur la magac baxay bidhaan ay magaalada gaalkacyo ku soo bandhigeen hiddihii iyo dhaqankii hore ee soomaalida toddobaadkan barnaamijka hadduu eebaydma anigoo cabdiwaaxida ayaa idinkaga soo jeedin doona gaalkacyo u diyaar garoobaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka aan ku hormaro guddoomiyaha ururka bidhaan asma siciid xasan v o a kusoo dhowo
bismillaah waa dhowahay waa mahadsantahay way mahadsantahay v o a magacaygu asmaa siciid xasan waxaan ahay guddoomiyaha ururka bidhaan waxaan ahay koox dhallinyaro ah oo soo bandhigaysay quruxda magaalada gaalkacyo iyo waxaa laga heli karo iyo in si qurux badan wax loogu qabsan karo waxaynu qabsanay hadafkeydu markii hore wuxuu ahaa brograam dalxiis ah oo ayl ah oo gabdho keliya oo keligood wax qurux badan soo bandhiganaya oo qaab dalxiis qurux badan samaysanaya taa waa noo suurtageli weyday oo xoogaa badda oo kacsanayd waxaan ku qabsanay dhallinyaradii kooxdii barnaamijka usoo bandhigay waxay dhaheen maadaama taa noo suurtageli weyday magaalada aan ku qabsano magaaladan ku qabsanay dhowr brograam oo kii u horeeyay uu ahaa kii sawiradiisa aa aragtay oo beer aan ku qabsanay qaab casriga aan u qabsanay wax walba oo qurux badan aan kusoo bandhignay aan soo dhiganay xaqiiqtan aad baa looga helay oo dad badan baa ka helay waxaan ku xijinay brograam kale oo asna ah dhaqankii aan dib ugu laabanayno iyo waxaan dhaqan iyo caadaabta taqaaliidka aan u lahayn asagana aan soo bandhignay wax walba oo dhaqankayagii hore ah oon xasuusinaya anagii labiskeenii qaabkii meesha alaabtii aan keenay aqal soomaaligii wax walbe asaguna maasha allah si qurux badan buu noogu qabsoomay waxaa noogu xireeyey brograamyo kaleeto oo ayagana qaababkaas oo kaleeto ah ilaa haddana waa ku jirnaa marka muhiimaddayada annagu waxay ahayd inaan dhallinyaradeenna wax qurux badan magaaladayada quruxsanno wax qurux badan soo bandhigno tusno magaalada inay nabad tahayo gabdhuhu waqti fiican ku qaadan karaan oo qolo walbaiyo koox walba si qurux badan wax usoo bandhigan karaan thani shay waxay ahayd in qoladii soo dalbata brograam saan oo kaleeta aan u qaban karno xirfadii aan leenahayoo maxaan ku dhahay aan u samayn karno labadaas hadafee muhiimadayadu ahayd ilaa haddana saasaan rajaynaynaa mahadsantahay aadaa mahadsan tahay anis casma faatimo axmed magaalada gaalkacyo dadku aragtiyo kala duwan oo horey ay kaga qabeen hadda maxay kaga bedelan tahay marka ay noqoto soo bandhigiinan iyo hal abuurkan aad samaynayseen ee ku saabsan in bulshada la tuso muuqaalkii horey gobolka looga aaminsanaa mid aan ahayn
waa mahadsan tahay cabdiwaaxid iyo v o a runtii gaalkacyo waxay soo martay marxalado kala duwan oo iskugu jira mar magaaladan ay eber ahayd cidiba joogin mar magaaladan colaamaan magaalo colaadeed ay ahayd mar waxa weyaan iyadoo la degan yahay haddana ay dagaalo ka socdeen mar waxa weyaan loo dhimanayay in nabadeeda la xaliyo maantana waxay joogtaa in waxaweyaan gaalkacyo ay tahay magaalada la oran karo hadeerta markii la fiiriyo magaalooyinka dhibka colaadeed soo arkay magaalada ugu amniga roon ugu fiican waxaana dareemaysaa marxaladahaas rafaadka ay loo soo maray inay ahaayeen marxalada hadafkooda ahaayeen in laga gaaro guul in wax laga barto waxyaabihii lasoo arkay marka maantay gaalkacyadii shalay maaha gaalkacyada maanta waxaa waa gaalkacyo ku tallaabsanaysa ku tartamaysa inay horumarto waxa weyaan guula gaarto waxa weyaan wadamada horumaray ee waxa weyaan magaalooyinka istraatiiji qurux badan soo soo gudbiyey inay la tartanto magaalo waxa weyaan ku tartamaysa inay laamiye yeelato inay ku tartamaysa beera yimaadaan in hoteelo waaweyne casriga ay hesho in meelo badan waxa weyaan dalxiisa loo taga hesho in qudaar nooc walba ay gaalkaac ka baxda meesha awaltooda looga keeni karo looga keeni jiray gobolada koonfureed inta badan in maanta inta badan waxa weyaan cunooyinka gaalkaac laga cuno ay tahay in deegaanada ay kasoo baxdo banaanka magaalooyinka gaalkaac marka gaalkacyo ka bedelan gaalkacyadaas baa muuqata isdhexgal dhalinyaro iyo isdhexgal siyaasiyiin iyo isdhexgal bulsho oo guud oo waxaweya waqooyi iyo koonfur gaalkacya baa socota tiimka hadda bidhaan ujeedkoodu ma ahayn ama maba aha tiim waqooyiga gaalkacyo keliya ka tirsan waa tiim waqooyi iyo koonfurtaba gabdhahooda ay ku midaysan yihiin hadafkuna wuxuu ahaa in laga gudbo in waxa weyaan banaanka loo aado dalxiis waan deegaankaaga ahayn sidoo kalena waxaan sameynaynay challenge ah in deegaanada nagu daydaan hadafkeena maaha inaan deegaan dadkiisa kasoo rorno anaguna aan deegaan dadkiisa aadno hadafkeena waxaa ahaa gaalkacyo anagoo joogna in qofka garowe joogo iyo qofka muqdisho jooga iyo qofka baydhabo joogo iyo qofka waxaweyaan dhuusamareeb joogaaba inay deegaankooda quruxsadaan waxa yaalla deegaankooda soo bandhigaan hadafkeenana wuxuu ahaa anaga inaan quruxda deegaankeena soo bandhigno waxa dabiiciga dalkeena uu leeyahay aan muujino waxa wey inaan isku filnaansho dadku gaari karaan la helno dadka isku soo sawiraya wadamo aysan lahayn aan tusi karno inaan anagana wadankeena sidaasoo kale waxaweya iskugu sawiri karno markay arkeen dadka qaybtood sawirada aan bandhignay wayna aaminay qof walba wuxuu kuleeyahay meeshaan waa xagee kule waa qurbahe meesheeta daaminays waxaa dareemaysaa dadku inaan weli dareensaneyn dalkeena qurux iyo nimca taalo taas anagoo marka ka duulayna barnaamijkii marka hore hadafkeena aynala wadaagtay walaashan asmo gudoomiyaha bidhaan ah wuxuu ahaa inaan dalxiis anaga qorshaysanay nafteena ah kadibna waxaa noo soo baxday in dalxiis keliya aanaan ka dhignan barnaamijka aan ballaarin oon ka dhigno waxaa dalkeena yaala ma muujin karnaa markaan muujinana waxaa noo soo baxday isla sidii oo kale markaan qudaarta dalkeena taalo nooc walba ah oo weliba sbeshal gaalkacay taalla aan muujinana waxaa noo soo baxday haddana dhan kale inaan fiirino dhaqankii dib ugu noqono annagoo wax walba dhaqanka ku saleynaynay kalibiska duubna iyo waxba dadku aamini waayeen inaa waxaan dee alaabtaan dalka taalo khaasatan gaalkacay dhex yaaleen waxaan banaanka ka doonana ma jirin dhammaan adeegyadii dalkeena yaalay khaasatan agabkii ahaa hidiya dhaqanka kulli gaalkacay yaaleen oo ka helnay waxa weyaan aan sameynayna iyo ficlaadka anaga ku dareynay oo ah waxyaabay dhaqankii hore ahaa mid kalea ku xigay oo ah quraacaan sameynay oo banaanka iyadana magaalada ah taana waxaa ku muujinayna maahan quraacda aan sameysana waxay ahayd beeraha deegaanku leeyihiin inaan muujino oo ah in dalku beero leeyahay beerta aan isticmaalaynayna agab badan oo cunooyinabaa ka baxayay oo waxa weyaan qudaaro markaas dhexdeeda aan dhex joognay markaa ama soo baxay amaba agagaarkeena yaalay ama qeyb aan isticmaalaynayba beerta laftarkeeda aan ka helaynay mid kale haddar diyaarsan oo waxa weyaan u diyaarsan inaan waxaweyaan dhulxeebeedka aan ku muujino oo aan ku tagno kuwaasna hadafkeena waxa weyaan in dhulxeebeedka siyaabaha dadku ugu dalxiisaan si ka duwan loo aadi karo looga faa'iideysan karo oo waxa weyaan loogu dalxiisi karo marka waxyaabahaas o dhan oo noo muuqmuuqdo midba midka kala xigay oo hadafyada ahaa waxay ahaayeen in kow aan sameyno waxa weyaan isku tashi bulsho laba inaan sameyno waxa dalkeena iyo dadkeena yaalla inaan muujino saddex inaan ku qanacsanahay dalkeena inaan muujino oo ku qanacsanaanta deegaankeena iyo dalkeena inaan dadka la wadaagno afna inaan challenge abuurno ah in deegaanadu ayaguna sidaasoo kale laga sameeyo marka waxyaabahaas oo isbiirsaday bay ahaayeen waan sii wadi doonaa waxaan rajeynaynaa challengeyaas inay gobolada kale ee soomaaliya ay ka jawaabaan oo waxa weyaan tartanka caafimaadka qaba ee waxaweyaan horumarka dalkeena aan sameyno meeshaa ku tartami lahayn fusqi meeshaa ku tartami lahayn macsi meeshaa ku tartami lahayn siyaasad xun meeshaa ku tartami lahayn hebel baa soo baxay hebel baa soo baxay meeshaa siyaasadda ku fognaan lahayn in laga leexo siyaasadda dhallinyara waxaan leenahay siyaasadda dad baa qaabilsan aan u dayno ka doodisteeda aan iska dayno ku murankeeda aan iska dayno ku kala aragtid wanaanteeda aan iska dayno waxa waxa weyaan sababaha inoo keenayso ah in qabiil aan barano oo qof walba qofka kale qabiilkiisa uu fokus garay ama raadiyo aan iska dayno waxaana yaalla shaqo badan baa bulshada iyo dhallinyarada u taalla shaqadaas oo ah inaan waxawey dalkeena iyo dadkeena wax yaalla ka faa'iideysano bulshada tusno caalamkan waxa weeyaan aan tusno si ugu soo hiritaan dalkeena marka waxaan leenahay challengiga caafimaadka qaba ama tartanka caafimaadka qaba ee wanaagsan ee quruxda badan gala nagula tartama keena baraha bulshada waxa weeyaan baraha bulshada weliba ugu badan oo hadda tiktok waxa weeyaan waxyaabaha aan fiicnayn ay ka socdaan aan ku tartanaan leeyahay soo dhawaada aada mahadsan tahay faaduma asma hal abuurka ah in bulshada loo soo bandhigo adeegsiga dib ugu laabashada adeegii dhaqankii hore ee soo noolaynta dhaqanka soomaaliyeed gabdho dhallinyaro aad tihiin halkeed ka keenteen fakarka ah in la sameeyo hiddihii iyo dhaqankii oo dadka la tusa
bismillaah wallaahi kolley markay dadku isku yimaadaan fikraduhu waa badanayaan oo qofba waxbuu keenayaa oo maxaan ku dhahay wax qurux badan baa soo baxaya fikradda dhaqanka ah waxaa keentay walaashay faadumo gaashaan ayadaa lahayd inaan kan aan ku xujinno dhaqanka sidii bay noqotay si qurux badan bay lagu qoobsoontay alxamdulilah waxaa dadku isweydiinayaan gaalkacyo in laga heli karo agabkii loo adeegsan lahaa dhaqankii soomaalida hidihii dhaqanka marka adinka xaggee ka keenteen suuqa gaalkacayaa laga helaa kulli wax walba oo dhaqan ah waa la keenay magaalada weligoodna waa yaaleen xabad maanan waayin wax walba oo dhaqanka bilow ilaa dhammaad magaaladan ka helnay muhiimadda aad ka lahaydeen inaad soo bandhigtaan maxay ahayd ma dadka in la tuso oo keliya mise in dadku ay adeegsadaan maadaamaan kii hore aan sameynay uu ahaa wax walba oo casri ah oo wax walba oo hadda caalamka aa joogno la jaan qaadaya baa waxaan ku xijinay inaan dhaqankeennii asalka ahaana aan yani xasuusanno oo dib ugu laabanno oo dadka xasuusino inaan saana la samayn karo oo dhaqankeenina wax walba aan ka keeni karno saasaan samayna aadam asta faaduma marka aad wax soo bandhigteen hal abuurkan aad samayseen bulshadu falcelinta idinkaga timid maxay noqotay
waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku yaran noqdo arrinta dhaqanka dhaqanka laba qorsha usoo bandhignay qorshe wuxuu ahaa inaan dadka xasuusino dhaqankii quruxda badnaa aan lahayn qorshaha labaadna wuxuu ahaa in cagabkeena isticmaalno inaan waxawey dadkeena xasuusino hadda waxaan isticmaalnaa waxyaabo badan oo caafimaad ahaan waxaweyan dalkeena dadkeena bilaa faa-iida u ah caafimaadkeena saameyn ku heshay deegaankeenana foolxumo uu saameeyey sida bacaha oo kale sida waxaweyan waxyaabahan caagadaha ku jira oo kale waxaaso dhan waxaweyan waa waxyaabo kimika oo aanaan aqoon wax laga sameeyey warshadaha keenay marka inaan ku noqono kow inaan isticmaalno alaabihi aan isticmaali jirnay biyahoo kale inaan meesha hadda caaga ku shuban inaan ku shubana ashuunkii iyo waxaweeyaan jeegaga lagu shuban jiray cunada meeshaan ku qaadanayno waxaweya bacaha inaan saladihii ku qaadano caanaha meeshaan jeeg ku shubayna cago ku shubayna inaan ku shubna dhiilihii iyo haamihii waxyaabahaas marka waxay naga ahaayeen fandhaalkii xerooyinkii waxyaabaha inaan isticmaalna iyo aqalka soomaaliga oo ah aqal qurux badan markii la dhisiyo qurux badan waxyaabihii dadka inta badan oo dhalinyaradaha nala joogay ka faa'iideen waxa ugu sahlanayd waxa weya in alaabta uu ka kooban yahay dhaqanku laysku xujeysanayo oo dadka badankooda aanay aqoonin inay faa'iideysteen dhisi karaan hadda aqal soomaali waxaweyaan ayagu dhisi karaan hagaajin karaan waa uga mahad celinayna maamadii waxa weya runtii barnaamijka nagala shaqaysay sidoo kale waxaa uga mahad celinaa barnaamijka dhaqanka qoftii naga saaciday maamo saynab oo runtii aada uga shaqaysay in uu hirgalaba aqalkan magaalada gaalkacay dhammaan yaalla aqalka soomaaliga ama aqalka ama hidiya dhaqankeena ama alaabtii agabkeena dhammaantood ayaga waxba ka maqnayn gobolkay yaallaan meelo lagu gadaya leeyihiin ciddii rabtan oo heli karaan iyo waxa weyaan sidii kale qofkii raba inuu isaga gurigiisa xataa ku hagaagsadan oo heli karaan tan kaloo ah waxyaabihii runtii ay su-aashaadii oo ahayd falcelinta bulshada runtii dad badan baa nala soo xiriiray dad inta badan waxay diidanaayeen waxa ayna gobolka deegaanka ka jiraanba oo maba aaminsaneenba dad kale oo waxaa jira nagu dhiirigelinay oo lahaa maasha allah shaqo fiican baa qabateen hore u wada barnaamijyadan sii kordhiya bal annagana na tusaan aragno waxaa ka mid ahaa wiilal badan oo waxawey qurba jooga oo yiri orta bal barnaamijkan wax jira inuu aan aragno oo oo waxaa jiray tiiman kala duwan oo walaalkeen ibraahim oo b b c ah oo loo yimi isaguna oo arkay oo aan tusnay oo ku casunnay iyo dad kaleo fara badan oo madax iyo mas-uuliyiin baa loo yiri barnaamijyadan waa barnaamijyo qurux badan hore usii wada waxaweyaan dadaala dhalinyaro badan oo yiri annaguna waan rabnaa waxaa inaloo sameeya hadda shalay baa ugu dambeysay dhalinyaro falcelintooda nagu soo guddiya oo yiri waxaa idinka codsanaynaa barnaamijkaa noo samaysaan kii ahaa maxaa weyaan kii casriga ahaa ee qudaarta iyo fruitiska qolaan rabnaa inaan soo dhoweyna barnaamijkaa noo sameeya waa u sameynay shalay already clibiskoodana koley bejkeenaan soo gelin doonaa marka waxa weyan falcelintu aad u badan tahay oo positiveka ah weli anaga wax negative amaana arkinin dad u iska jiraan communitiyada mararka qaar waxyaaba iskaga qorqorayo oo kale hadafka laga leeyahay waxaan maxay yihiin gabdhahan xaggee u socdaan yaa taageera anaga cidna taageerta ama hay-ad ama urur ma jirto cid aan taageero ka rabnayna ma jirto markaan samaynayna inaan cid maaragtay u daba fadhiisano deegaankeena ma ahene waxaa deegaankayga yaalla inaan dhinac walba ka shaqeyno waa hadafkeena ahaa
asma dadku waxay wax badan iska weydiinayaan gabdho dhalinyaro ah hal abuur soo bandhigaya adeegsiga agabkii hidihii iyo dhaqankii soomaalida haddii adinka ay noqoto agabkan aada soo bandhigaysaan in aqalgalkiina iyo noloshiina aada ku dabaqdaan suurtagal miday ka noqonaysaa
xaqiiqdii su-aal fiican ba ay weydiisay aniga ka asmaa ahaan dhaqanka aad baan u jeclay waxyaabaha dhaqanka oo inaan maxaan ku dhahay ta samaysto ama weelashii hore oo qadiimiga ahayd had tusaale ahaan waxyaabaha u badan oo la i weydiiyey waxa weye alaabo alwaaxyo ah oo ay hooyooyinkeen iyo dadka kasii horeeyey ay soo gaareen haa alaabahaasaa isticmaalaa oo aad u isticmaalaa xagga xataa markaa alaabaha soo bandhigaynay oo dadka ama aan u samaynayno oo aan ka shaqaynayo waa soo bandhignaayo ayaga alaabta u saaranaa inta badan marka waa la i weydiiyey anigana habigayga weeye waxyaabahii qadiimiga alwaaxyada iyo waxyaabahaas aad baa u jeclaa waa xiseeya waan dalbadaa waa doontaa waana rajaynaynaa xataa inaan maxaan ku dhahay to laga hela gaalkacyo oo aan hawshaas waa ku jirnaa marka dhaqan ahaan anigu waa jeclahay waxyaabaha dhaqankaa waana sameeya xaafadayda waa ka samaystaa aada maasanta faatimo gabdhaha dhalinyarada ah ma ku dhiiragelinaysaan in noloshooda ay ku dabaqaan dhaqankii hore ee soomaaliya adeegsiga weliba agabkii hidaaya dhaqanka oo asal soomaalidu ay adeegsan jirtay
waa mahadsan tahay haa waa ku dhiirigelinayna oo inaan soo bandhigno ujeedkeeda waxay ka mid ahay dhiirigelinta aan rabna inaan ku sameyna bulshada oo meelo kala duwan ku gaarsiino dhiirigelintuna waxay ka bilaabatay ina gurigaaga marka hore ka bilaabato anaga waxa weyaan barnaamijyada dhaqanka aad baan u jeclahay gurigeygana inta badan agabka dhaqanka waa laga isticmaalaa inaan bartona waxaa sababka ahayd hooyadii macaan ilaaha xifdiye oo runtii agab badan i bartay oo anoon arag qalabka inta badan aan aqaanay markii dambe aan arkayna qalabka ii tiltilmaami jirtay oo aan ka baran jiray welina ka bartaa lagana jecelyaha gurigeyga waana sababta keentayna ana jeclaado hadda inta badan xafiiskan aan ka shaqeeya waa agabkii hidiya dhaqanka yaala oo waxa weyaan guddoomisadeyda cashageela aad bay u jeceshahay agabkan marka waxa weyaan dadka aan basically ku xiranahay ama aan hareerahayga jooga oo jecel dartiid waxaan u jeclaanayaa naana marka sii badina waxaan kaloo rajeynayaa in laga guuraba agab aanan anaga gacanta ku samays mar haddaan anaga warshada aanan wadanka hadda ka jiranin in waxa weyaan waxyaabaha gacanta laga sameeyo ee dadkeenu sameeya hooyooyinkeeni ayeeyaayinkeen waqti geliyaan in ayaga isticmaalno xataa dharka gacantaa lagu sameeya dunbaa lagu sameeya meeshii awalta hore hadda warshada noo soo sameeyaan in dharka alhindiga iyo dhar badan xataa fanaanado koofiyado wax badan baa waxaa laga sameeyaa cimaamado waxaa laga sameeyaa gacanta marka waxaan leenahay dadkeenii cilmigaa yaqaanaa ka faa'iidaysano qaar waaba dhinteen qaar waa gabaabsi qaar waa joogaan marka waxaan leenahay dib aan u noqono inaan dib u noqonaa ka qurux badan inaan meesha hadda joogno meesha hadda joogno waa meel waxaa weeyaan waxaad arkaysaa aroosyadoo kale taashasha iyo waxaa la xiranayaa suudad dhaqankeena maaha meelana kagama jirto waxaan ka adoo heli karaa inaa go-i shaalka ahaa iyo waxa weeyaan shaarkii iyo xiratid ama gabadha xirata alihindigii ahaa suunkii baylka ahaa kabo waxaa weyaan jambala waxaa quruxda badan oo marka xataa aroosadaas laba aroosada isku fiirsi kaasaa qurux badan oo dhaantadii iyo waxa weeyaan walsaqadii iyo waladii wax dhan kooda jiraan de waxaan ku kaasaan leena waxaasa qurux badan adoo heli kara kaa marka inaa mid kale oo waxa weyaan aadan ma garanaynba waxa lagu heesiyo heesaha baadan garanayn qaar aadan fahmi karinba dhaqankaa meel laga keenay aada aqoona hadda dii aad dib u raacdi lagaba yaababa waxyaabo christianity ah inay muujinaysaba maxaaba ku geliya adoo heli kara wax meesha ka yimaada asal iyo farac heli kara marka waxaan leeyahay aan dib u noqono waa ku dhiirigelinaya wasaaradaha qusayso arrimahan dhaqanka ah inay waxa weyaan kordhiyaan arrimaha dalxiiska iyo dhaqanka inay waxa weyan mas-uuliyad badan iyo culeys badan iska saaraan beerahoo kale waxa weyan in la adkeeyo dadka beeraha samaystay in la dhiirigeliyo oo la maalgeliyo dadka waxa weyaan dalxiisyada sameynaya la dhiirigeliyo la maalgeliyo xaflado loo sameeyo waxa weyaan la bogaadiyo si shaqooyinka usii wadaan dad baa gobol intay ka yimaadaan gobol kale waxay u aadayaan inay dalxiis sameeyaan gobolkaa soo bandhigaan quruxiisa dad dadkaasoo kale waxay madayain la abrisheed karaa meesha qofka ka tahriibay waxa weyaan la ammaani lahaa la sharfi lahaa berri markuu yimaada baasiboorkiisa waxa weyaan lagu shaqageyn lahaa kana ha laga faa'iidaysta marka waxaan leeyahay wasaaradaha arrimaha shuqul ku kulana boorkaas ka jifaan waxaan moodaa inay saddexdaas wasaaradood deegaanka iyo beeraha iyo deegaanka beeraha dalxiiska waxaan moodaa iyo dhaqankuba inay aada gaabaabsi ugu jiraan waxaan leeyahay boorkaas ka jifaan aadaa maasantihiin ma jiraan wax caqabada ah inta aan hawshaan bidhaan wadeen soo bandhigidda iyo hal abuuradan dhaqanka ku salaysan oo bulshada aad lausoo bandhigaysaan idinla kulmay oo caqabad idinku noqday oo mararka qaarkood inaad joojisaan hawsha xataa maskaxdiina ay soo gashay may wax caqabada haba yaraatee aan la kulanay ma jidho ilaa maa inaan dhiirigelin la kulannay oo dadku aada ay uga heleen nala soo xiriiraya ma ahe alxamdulilah
waa madsanta may ilaa hadda wax cabasho maaragtay caqabada maanaan la kulminin bal waxaan la kulminaa dad badan oo noosoo gudbinaya meelo kala duwan ay leeyihiin meelahaas barnaamijyo kasoo sameeya meelahaas taga oo waxaa sameysaan barnaamijyo kuwii ka duwan sameeya hadda markan waxaan diyaarinayna ilaa saddex barnaamij aan rabnaa meelo kala duwan inaan ku sameyno oo saadid kala duwan aan ka fiirinayna iyagana oo kuwii horena ka bedelan marka cidna dhiirigelinayso oo waxa weyaan namoral hagaajinaysa mooye cid weli maarata naga soo horjeeda maan arag cid kastoo caqabad nooga hortimaadana shaqadeeda anaga marna ma joojinana dalkayga dadkayga u shaqeynana inta dalkayga dadkayga aan nool nahayna waxaan diyaarunaa inaan shaqeyno mana ka baaqsanayna caqabad kasta oo naga hortimaado intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo maanta oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o e da laanteeda afka soomaaliga gaalkacyo ayuu toddobaadkan barnaamijka idinkaga imaanayey intaynu mar kale barnaamij caynkaana ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa haddii aan dib idinkuugu celiyo waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay allah u naxariistay wariye cabdicasiis maxamuud guuleed africa agaasimihii idaacadda reerio muqdisho ee ku hadasha afka dowladda oo xalay lagu dilay qarax ka dhacay magaalada muqdisho salaada janaasada ayaa lagula dukaday masaajidka shuhadaa ee madaxtooyada waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin iyo wariyayaal kala duwan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kamid ahaa dadkii janaasadaasi maanta ku dukaday marxuum cabdicasiis afrika ayaa lagu aasay qabuuraha cisbitaalka ciidanka xooga dalka ee magaalada muqdisho sidoo wakaalada wararka ee royters uu u sheegay fadlaax barma naasir oo ah madaxa xisbiga ummadda ee dalka suudaan milatariga suudaan ayaa qorsheynaya in ay dib u soo celiyaan ra-iisul wasaarihii xukunka laga tuuray cabdalla xamdoog kadib heshiis laga gaaray xaaladda dalkaasi
xamdoog ayaa xabsi guri la geliyey markii milatarigu ay la wareegeen talada shan iyo labaatankii bishii oktoobar taasoo meesha ka saartay isbeddelkii dhanka dimuquraadiyadda ee lagu heshiiyey kadib markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi xukumaya cumar xasan al bashiir sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobanka naasir ayaa sheegay in xamdoog uu soo dhisi doono golo wasiiro oo madax bannaan islamarkaana uu heshiiska ay gaareen milatariga iyo xisbiyada siyaasadeed uu dhigaya in dhammaanba maxaabiista siyaasadeed xabsiga laga sii daayo dibadbaxay rabshado wata ayaa ka dhacaya in muddo ahba dalka suudaan kuwaasoo lagu dalbanayay in xukunka dib loogu celiyo xukuumadda rayidka ahayd ee uu hogaaminaya ra-iisul wasaare xamdoog dhegeystayaal markana dhinacii heesaha
ilaahay ha u naxariistay codka cabdi tahliil warsame ayaa degaysanayseen iyada ayaana gabogabo u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmi doono waa v o a oo idinla nabadgeliyo